asalaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanno wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka goromada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golhayaha kooxda united-ka degeya oo markaa isagu sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in city ay markaa la ciyaaraan kubad aad u adag koobkana efa kaabka ay hantaan waxaan markaa eegi doonaa kulankii shalay dhex maray kooxda brighton iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo man united kulankaasi muxuu ku dhammaaday iyo weliba natiijadii markaa kulankaasi ka dhalatay ayaan barnaamijka ku eegi doonaa hadduu allah awoodilay uu raalli ka noqdo sidoo kale waxaan eegi doonaa liverpool waxa ay dardargelinaysaa dadaalka ay ku doonayso saxiixa mesa mount brightonna waxaay heegangelisay kooxaha man united liverpool mustaqbalka mark alexter ayay ka hadleen iyadoo oo welibana aan eegi doono bal wararkii ugu dambeeya kasoo baxa chelsea waxay dib usoo cusboonaysiisay qorshaheeda neemarayo sidoo kale meysy oo markaa wacad ku maray in uu markaa doonayo kubirista kooxda barcelona iyo weliba halan oo markaa fariin aad iyo aad u weyn kooxda arsenal u diray kulanka ay ciyaari doonaan horyaalka brimier leaga ee ah kulanka la xaqiijin doono cidda markaa horyaalka ku guulaysan doonta barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa waa goromada ciyaaraha waxaan idiin tabinaya anigoo maxamed ibraahim karama sonoqod wanaagsan saaxiibada qaaliga meel kastoo aad dunida ka joogtaan xidiga wararka ugu ciyaara kooxda manchester city erig halan waxa uu qirayay in ay daba socdaan burburinta kooxda arsenal arsenal ayaa lix dhibcood lumisay saddexdii kulan ee ugu dambeeyey iyada oo shantii dhibcood ay markaa ka sarayso city laba kulanna ay city baaqi u tahay city waxa ay martigelin doontaa arsenal arbacada kulan go-aamin karaa horyaalka maadaama kooxda badisa ay markaa tallaabo ay u jiri doonto ku guuleysiga horyaalka brimier leaga halan ayaa fariin u diray arsenal isaga oo si dhow oo la socdo kulanka ay baraha la galeen saddex iyo saddexda kooxda southampton kadib ciyaartii ay arsenal laba dhibcood ay iska lumisay halan waxa uu fariin markaa baraha bulshada uu mariyay kooxda arsenal kadib barbarihii saddex iyo saddex ahaa ee southampton arsenal jimcihii ay la gashay halan waxa uu markaa soo dhigay jawi uu markaa ku dareemayo farxad iyo weliba renreen kulankaasi waxaa ku sugnaa ciyaaryaanadii kooxda arsenal soo maray oo ellen wright uu ka mid yahay iyo sidoo kale ciyaaryaanaha liyeyo uu ahaa kooxda iyadoo weliba dhammaantoodba bandhigayay waxa ay markaa u arkaan in ay markaa arsenal ay xaaladaasi gasho markaan eegnana waryaanka paris saint german leonel mesy ayaa lagu soo waramayaa in uu go-aansaday inuu doonayo inuu ku laabto barcelona mesy waxa uu goolalyaha ugu sarreeyo uu yahay barcelona kadib markii uu dhaliyey lix boqol toddobaatan iyo laba gool toddoba boqol toddobaatan iyo sideed kulan oo u saftay ka hor inta uusan ka tegin kooxda labada kun iyo kow iyo labaatankii laacibka reer argentina ayaa lagu qasbay inuu baxo sabab la xiriira xaalad dhaqaalo xumo waxaana keentay in heshiis laba sana ah uu b s g u saxiixo wararka ay dhowaan markaa helayso warbaahinta waxa ay sheegayaan in mesy uu qarka u saaran yahay in uu qaab xor ah uga tago kooxda p s g kadib markii uu diiday inuu heshiis cusub u siixo kooxda mesy ayaa lala xiriirinayaa kooxda ka ciyaarta horyaalka emires iyo weliba inter miamani iyo sidoo kale kooxda sacuudiya carabiya al hilaal laakiin waxa uu doonayaa in uu yurub ka ciyaaro sida laga soo xigtay daily mail soddon iyo shan jirkan ayaa waxa uu doonayaa in uu uu markaa uu dhammaystiro ku laabashadiisa kooxda barcelona waa wararka markaa iyadu la helayo chelsena waxaa lagu soo waramayaa in ay dib markaa usoo celisay xiisiha ay u qabtay weerarka ciyaaryaanka ah ee u ciyaara kooxda paris center german oo ninka lagu magacaabo neymar suuqa kala iibsigan ayay markaa doonaysaa ee soo socda in ay ninkaasi ku qaataan xidiga neymar ayaa lixdii sano ee lasoo dhaafay ku qaatay caasimadda faransa kadib raaxo badan iyo sidoo kale in uu kaga soo biro kooxda barcelona intii uu joogay b s g xidig reer brazil waxa uu dhaliyey boqol toban iyo sideed gool waxaana uu caawiyey toddobaatan iyo toddoba gool sidoo kalena waxa uu ciyaaray boqol toddobaatan iyo saddex kulan tartamada oo idil neymar ayaa kandaraaska kula jira kooxda marka paris waxa uu ku egyahay juun shan iyo labaatanka ama juun labaatan labaatan iyo shan laakiin waxaa jira warar markaa mustaqbalkiisa iyadu laga soo warinayo in uu xaalad adag ku jiro madaxweynaha kooxda p s g nasir al khalifi ayaa qaadanaya qorshe cusub oo suuqa ah oo soo socda weliba waxaana uu ku doonayaa xidiga da'yar ah inuu kusoo biiriyo kooxda sida laga soo xigtay mirror jalsa ayaa dib u nooleyn kartaa xiisahoodii neymar kadib markii ay helitaankiisa horaantii sanadkan ay ku fashilmeen agaag barnaamijka gormada ciyaaraha ayaad la socotaan agaasimaha kooxda brighton ninka lagu magacaabo powel papera ayaa diiday inuu meesha ka saaro bixitaanka xagaagan ee alex maxima ciyaaryaanka qadka dhexe ayaa fure u ahaa brighton xilli ciyaareedkan isagoona dhaliyo toban gool sidoo kalena laba caabin ah ayuu sameeyey soddonkii kulan oo u saftay mark alister ayaa sidoo kale xulka qarankiisa argentina kula guulaystay koobkii adduunka ee ka dhacay sanadkan dalka qatar qabcireedka cajiibka ah ee xidiga reer argentina ee kooxda waddankiisa ayaa keentay in lala xiriiriyo inuu ka tago kooxda suuqan xagaagan aabbaha dhalay ciyaaryahanka carlos mac alex maxima ayaa dhowaan sheegay in uu aaminsan yahay in wiilkiisa uu ka tegi doono kooxda ka dhisan south coast dhammaadka xilli ciyaareedkan kooxda ayaa sidaa markaa ay ku warantay waxa ay sheegaysaa inay xiiso markaa ka helayso iyo dalabyo kala duwan kooxaha manchester united liverpool chelsea dhammaantoodba waxaay muujinayaan xiisaha ay xidigan markaa ku doonayaan waxaana brighton ay qirtay in ay hubin doonto waxa dhacaya alex waxa uu markaa la fadhiisan doonaa maamulkiisa iyo weliba wakiilkiisa sidii uu ugu qancin lahaa in uu tago taasi waxa ay ahayd inuu hubiyo in alex uu markaa degan yahay duni kale iyo in uu doonayo inuu wax ka bedelo ciyaarihiisa waxaana sidoo kale uu sheegay in wax walba ay markaa diyaar u tahay brighton dalabyadana ay dhegaysan doonaan oo haddii ay ku qancaan dalabyada xidigan waxaa lagu qiimeynaya lacag gaaraysa boqol milyan oo euro brightonna qiimahaasi ayay ku doonaysaa liverpool waxa ay sare u qaaday iyaduna oo liverpool baan aadaynaa qorshaheeda suuqa kala iibsiga ee toddobaadka soo socda reris waxa ay doonaysaa inay dib u habayn ku samayso qadkeeda dhexe iyagoo bedel weyn samayn doona khabiirka suuqa kala iibsiga dhinaca talyaaniga ee fabricio romanio ayaa ku waramaya in ciyaaraanka qadka dhexe ee chelsea mosen mount iyo xidiga brighton alex markaa mark alister oo ay ugu horeeyaan liista ciyaartooyda ah ee liverpool ay doonayso romano waxa uu xaqiijiyey in ay liverpool dardargelinayso dadaalka ay ku doonayso mount iyo sidoo kale in ay doonayaan wax walba oo suurtagal ah oo arrinkaasi ay ku xaqiijiyaan colob ayaa taageero weyn u ah mount waxaana uu doonayaa in uu ku xoojiyo qadkiisa dhexe taasina waxa ay meesha ka saari doontaa wax walba sida lagu yiri warbixinta daafaca arsenalna william saliba waxa uu diyaar u noqon doonin kulanka arbacada ee kooxdiisa la ciyaari doonto kooxda manchester city waxaana sii kordhaya cabsida laga qabo inuu garoomada ka maqnaado inta ka dhiman xilli ceereedkan sida ay sheegayaan wararku xidiga reer faransa ayaa qaab ciyaareed cajiiba ah waxa uu kusoo bandhigay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka caawiyay inay gaadho kulamo badan oo guulo ah laakiin shantii kulan ee ugu dambeysay waxaa arsenal ay gashay xaalad aad u adag natiijo la-aan iyo sidoo kale inay markaa barbaro dhac galeen rob holland ayaa ku bilowday kulamadii kooxda arsenal ay markaa waxa uu ka garab ciyaaraya magaalaas waxaana laga dhaliyey in ka badan sagaal gool tan iyo markii uu meesha ka baxay ciyaaryaanka william saliba si kastaba ha aatee maqnaashaha saliiba ayaa si weyn loogu dareemay arsenal iyadoo weliba ay lubin karto hogaanka iyo kala sarraynta horyaalka brimier leaga rob holland waxaa lagu qeexay in uu yahay xidig aad u fashilmay welibana arsenal ka dhigay mid baastamiir ah difaacyada arsenal ayaa xaalad adag ku jira iyadoo markaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyey laga dhaliyey in ka badan markaa iyadu lix gool waxaana taasi ay tahay mid aan la jeclaysan karin oo taageerayaasha arsenal waxa ay leeyihiin tani ma ahan wax loo dulqaadan karo si kastaba ha ahaatee waxaa tani ay meesha ka saartay rajadii weyneed ee kooxda arsenal waxaana la isweydiinayaa kulankan arsenal ma guulaysan doontaa mise waa ay guuldaraysan doontaa guud ahaana waxaan halkaasi kusoo afeeraynaa barnaamijkii garoomada ciyaaraha tan iyo kulan dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah